أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذا كتب عن كسو جرني كتاب في بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار وشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيد وإسكالها waxaan soo gaarnay xadiidka afar iyo tobanaad alxadiidu alraabic cashar can abi muusa radia allahu canhu ana annabiya sala allahu calayh wasalama idaa ataahu saa'ilun aw taalibu xaajatin qaal ishfacuu faltu'jaruu wayaqdi allahu calaa lisaani rasuulihi maa shaa muttafaqun calayh xadiidka afar iyo tobanaad abu muuse alashcari waxaa laga wariyey in rasuulku sala allahu alay wasalam haddii qof baahani uu u yimaado oo wax weydiisanaya ama qof maaragtay dhibaata haysto oo maaragtay wax doonayo oo dan leh qaala wuxuu dhihi jira ishfacuu ergeeya oo qofkaas u shafeeca waxa loo qabto qofka waxa la siiyo sidaa dhaha shafaacadu waa intaas uun fal tu'jaruu ajir aad heshaane si aad ajir u heshaan shafaaco la imaada oo qofka waxa loo qabto dhaha wayaqdi allaahu calaa lisaani rasuulihi maa shaa allana wuxuu socodsiiyaa oo ku fuliyaa carabkii rasuulka sal ll slam wixii uu doono muttafaqun calayh bukhaari muslim baa wariye xadiidka shiikhu wuxuu leeyahay wa haada alxadiidu mutadaminun liaslin kabiir xadiidkani wuxuu kulansanayaa asal weyn oo faa'idatin cadiima waxaa ku jirta xadiidkan faa'iido aad u weyn wa huwa asalkaasu muxuu yahay annahu yenbagii lilcabdi in addoonka ay munaasab u tahay oo u habboon tahay an yascaa inuu ku dadaalo bi umuuri khayri wixii wanaaga siday u qabsoomi lahaayeen oo macnaha wuxuu ka geysan karo ka geysto shafaacadii baa hadda laga wadaa sawaa'un ahmarat maqaasidaha wa nataa'ijaha ama ha laga helo dantii laga lahaa iyo natiijadii laga rajaynayey ha ka soo baxdo meesha aw xasala bacduha ama wixii la rajaynayey iyo dantii lalahaa qayb ka mid a ha la helo aw lam yatima minhaa shay-un ama waxbabayaan laga helin wadaalika kaasi marka sacyigaasi waa ka shafaacati oo kale liasxaabi alxaajaati in loo ergeeyo oo laga ergeeyo dadkii baahnaa dadkii boqorrada iyo madaxda ahaa ee wax haystay ama maamulka haayay ama xoole haystay ama waxuun dadkaas ay u baahan yihiin laga helaayo oo iyagu aan gaari karin laakiin adiga waa lagu yaqaanaa magacaad baad agtooda ka leedahay dadka marka baahan in la ilaawo maaha sacyigaa la sheegaayo wadaalika sacyigaa la sheegaayo waa ka shafaacati waa ergeyn oo kale liasxaabi xaajaati dadkii danaha lahaa laga ergeeyo cinda almuluuki waalkubaraa dadkii madaxda ahaa iyo dadkii adduunyada haystay in maaragtay looga ergeeyo iyo waman tacallaqat xaajaatun bihi iyo maaragtay dadka eega danahoodu ay ku xirmeen oo ay wax uga baahdeen oo unama dad maamul haya ama dad wax haystaba fa inna kathiira min annaasi maxaa yeelay dad badan oo dadkii ka mid a yamtanicu wuxuu ka joogsadaa min asacyi fiiha inuu dadaal ka geysto baahidii meeshaa ka jirta idaa lam yaclam hadduusan hubsanin qabuula shafaacatihi in warkiisa la yeelayo hadduu ergeeyo fa yufawitu nafsahu wuxuu naftiisa dhaafsiiyaa khayran kaiiraa khayr fara badan oo min allahi allah xaggiisa ka ahaaday ajir fara badan buu isdhaafsiiyaa wa macruufan macruuf buu isdhaafsiiyaa cinda akhiihi muslim oo qofka walaalkiisa muslimka ah uu u geli lahaa iyo ixsaan falihaada sidaa darteed yaa amara nabiyu sala allahu aleyh wasalam uu rasuulku faray asxaabahu asxaabtiisa an yusaaciduu asxaaba alxaajati dadkii baahnaa oo danaha maaragtay dana lahaa oo arrimo u baahnaa inay ku kaalmeeyaan bishafaacati lahum cindahu inay ka ergeeyaanoo xaajadoodii ay intay keenaan iyagu ay rasuulku sal ll ly slam soo gaarsiiyaan liyatacajaluu alajra cinda allah si ay u soo dedegsadaan ajarkii alle ay ka heli lahaayeen oo shafaacada ajir baa laga helaa waata xadiidka bilowgiisa u ahaa ishfacuu faltuujaru awaka liqowlihi ishfacuu tuujaru ergeeya ajir aad heshaan marka ergeyntu waxay sabab u tahay inaad ajar alla ka hesho fa ina ashafaacata alxasanata ergeynta wanaagsani maxbuubatun lilaahi wa mardiyatun lahu waa wax alla uu jecel yahay raallina uu ka yahay qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha qofkii shafaaco wanaagsan shafaaco qaada oo ergeeya yakun lahu waxaa u ahaada nasiibun ajir ayuu ka helaa minhaa bisababihaa shafaacadaas sababteeda ayuu ajir ka helaa wamaca tacajulihi liljri alxaadiri iyadoo uu soo degdegsanaayo ajirkii markaas uu helayo xaadirka ahaa waxaa kaloo intaa la jirta fa innahu aydan sidoo kale haddana yatacajalu lixsaana axsaan falid ayuu soo degdegsanayaa wa ficla almacruufi in maaragtay wanaag la sameeyo maca akhiihi uu walaalkiis wanaag u sameeyo ayuu soo degdegsanayaa wayakuunu lahu bidaalika cindahu yadun gacan buuna ku yeelanayaa isaga inkastoo asalku uu yahay inuu allah ula jeedo waxa uu samaynayo si uu ajir u helo ee qofku hadduuba wax u sameeyo ee qofkaas ee qof wax u galay noqo oo qof aad maaragtay gacan ku yeelatay ha noqdo oo maalin baad adiguna u baahan doontaa in wax noocaasoo kale haddii maskaxiisa igu jirto oo ajirkii aakhire iyo waxaas uusaba ka fekersanayn waxba ka heli maayo marka ixsaanka uu samaynayo laakiinse wuxuu hadda shiiku ka hadlayaa wax iska dhaco oo qofka haddii aad ixsaan u samayso waa gacan baad ku yeelatay laakiin in loo qasda ma aha marka waa yadda marka soomaalida waxay u yaqaanaan kolley abaal aydan sidoo kale falacalla shafaacatahu qofka ergeyntiisa waxaa dhici karta takuunu sababan inay sabab u noqoto litaxsiili muraadihi min almashfuuci lahu aw libacdihi kii laga ergeynayay dantii uu lahaa inuu wada helo ama qayb ka mida uu helo kama huwa alwaaqic sida maarata waaqicu u badan yahay fasacyu fii umuuri khayri in lagu dadaalo arrimihii khayrka oo laga ergeeyo oo wixii laga qaban kara laga qabto iyo walmacruufi arrimihii wanaagsanaa allatii yuxtamalu an taxsula aw laa taxsul ee ay suurtagal tahay markaad ergeyso in wixii la helo iyo inaan la helinba ay suurtagal tahay ayada lafteeda iskudaygaas iskudaygaasa wuxuu yahay khayrun caajil waa khayr soo degdegay waayo wa tacwiidun linnufuusi waana barid la baraayo iyo laylin la laylinaayo nafafyaalkii maxaa lagu tababarayaa cala alicaanati cala alkhayri inay khayrkii gacan ka geystaan oo kaalmo ka geystaan wa tamhiidun waana maaragtay diyaar garayn lilqiyaami bishafaacaati in qofkii uu la yimaado oo uu sameeyo ergeyno allatii yataxaqaqu aw yudannu qabuuluhaa oo maaragtay ay dhacayso in la aqbalo ama mararka qaarkoodba loo malaynayo in la aqbalo wa fiihi min alfawaa'idi sacyigaas waxaa ku jira ama inuu xadiidka ka wadaa dhici karta min alfawaa'id faa'iidooyin xaggooda waxaa ku jira assacyu fii kulli maa yusiilu lya'sa in wax laga geysto oo lagu dadaalo wax alla wixii huusashada meesha ka saaraya fa ina atalaba maxaa yeelay wax raadintu iyo wasacya maaragtay in laga qayb qaato wixii la raba inay fulaan cunwaanun wuxuu daliil u yahay oo ku tusinayaa cala alrajaa'i inaad wax rajaynayso waatamaci oo damac uu kugu jiro lixusuuli ilmuraad wixii la rabay ee la raadinayey in la helo wa didduhu bididdihi haddiiba aan la dhaqaaqin oo la yidhaah dee kullii waxba ka soo xasil maayaan maxaa waqtiga isaga qaadaya wax noocaas oo kale ah uun dadkiiba un ka xasilaaya sababto maba aada dhaqdhaqaaqinba marka waaba la hubaa marka in maaragtay aadan waxba helayn laakiin markaa isku daydo sidaana waa suurtagal sidaana waa suurtagal wa fi lxadiidi xadiidkii waxaa ku jira daliilun daliil baa ku sugan xadiidkii cala atargiibi isjeclaysiin la isjeclaysiinaayo fi tawjiihi innaasi dadkii in loo jiheeyo ilaa ficli ilkhayri inay wanaag sameeyaan wa anna ashafaacata waxaa kaloo ku jira in maaragtay ergeynta iyo ergeyntu laa yajibu cala almashfuuci cindahu qofkii agtiisa laga ergeynaayey ee lala hadlaayey qabuuluhaa inuu aqbalo inaanay waajib ku ahayn ilaa an yushfaca in laga ergeeyo ma ogiye fii iisaali xuquuqi alwaajibati in dadkii la gaarsiiyo xaqii ay lahaayeen oo waajibka ahaa taa haddii laga ergeeyo ayadoon la ergeyn iyaba waajib kugu ahayd adiga inaad gudato xaqi laakiin marka la ergeeyana waa maaragtay xujadu waa kuu sii ooganta fa ina alxaqa alwaajiba maxaa yeelay xaqii qofka waajibka ku ahayoo saarnaa yajibu addaa'uhu inuu guto xaqaas yaa waajib ku ah wa iisaaluhu ilaa mustaxiqihi uu xaqii uu gaarsiiyo qofkii mudnaa walow lam yushfac fiihi yaaban laga ergeynin xaqaase wayata'akkadu daalika xaqii inuu qofkii bixiyo oo maaragtay matluubkii wixii laga doonayo laga helo wayba sii xoogaysataa marka ergeynu ay jirto wa fiihi aydan waxaa kaloo xadiidka ku jira raxmatu nabiyi sala allahu alayh wasalam naxariista rasuulka sala allahu alay wasalam fii xusuuli alkhayri liummatihi in khayr uu u xasilo ummaddiisa bikulli طariiqin jid kastaba in loo maro sidii khayr uu xasili lahaa marka naxariistiisiiya muujinaysaa rasuulka sal ll slam wa haada fardun min aalaafin mu'allafatin tanina waa mid un ka mid a kumanaan kun oo tadullu ku tusinaysa calaa kamaali raxmatihi naxariistii rasuulka sal ll slam inay tahay mid dhammaystiran waraafatihi iyo maaragtay turiddu uu turaayey sal ll ly slam ummaddiisa uu turaayey oo u naxariisanayey fa ina jamiica alkhayri والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده dhammaan waxa la wixii khayra oo wanaaga iyo waxa la wixii nacfiya ee mid guud iyo mid gaaraba ah ummaddu kuma gaarinoo ma aanay helin ilaa un asagaa sabab u ahay alla uu sabab ka dhigay oy nagu soo gaareen wasaatadiisii waxaa nagu soo gaareen ila allah waxyiguu ku soo dejiyey asagii waxyigaasaana uun ummaddu ku hanuuntay wa tacliimihii iyo waxbariddiisii yaan ku helnay khayrkan iyo irshaadihii hanuunintiisa kamaa annahu sidoo kale rasuulka sal ll ly slama arshadahum siduu maaragtay ugu hanuuniyey ummaddii lidafci ashuruuri waaladraari alcaammati waalkhaasati bikulli ariiq sidii laysaga qaban lahaa waxa la wixii shar ah iyo waxa la wixii dhib ah ama waxaas ha noqdaan wax guud ama wax gaar ha noqdaan in wixii dhiba layska mooso falaqad ballaqa wa adda alamaanata rasuulku sal alla alay slam xaqii dadka waa soo gaarsiiyey maslaxadoodii waa u muujiyey ammaanadii saarnaydna waa uu gutay rasuulku sal alla ly slam salawaatullaahi wasalaamuhu wabarakatuhu calayhi wacalaa aalihi wa saxbih ammaanta alleh iyo nabadgelyadiisa iyo barakadiisu rasuulka sal ll slam dushiisa ha aato iyo aalkiisii iyo saxaabadiisii qowluhu meeshaan uu yiri rasuulku sala allahu alay wasalam wayaqdi allaahu calaa lisaani rasuulihi maa shaa alla wuxuu ku fuliyaa carabkii rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam maa shaa wuxuu doono sheikhu wuxuu leeyahay qadaa'uhu tacaala noocaani xukumka alla uga xukumo waa laba nooc qadaa'un qadariyun xukum xagga qadarta ah oo wixii horey loo qadaray ah yashmalu alkhayra waashara waxaana soo gelaya khayr iyo sharba labadaba waa la qadaray waataacaati waalmacaasi taacooyinkii iyo alla ateeciddii iyo macaasidii yaa soo gelaysa qadahaas qadariga ah bal yashmalu xukunkaas qadariga ah oo xagga qadarka loo tiiriyey oo loo nisbeeyey wuxuu kulansanayaa intii hore iskaba dhaafe jamiica maa kaana wayakuun wax alla wixii hore u dhacay waxay doonaan ha ahaadaan say doonaan ha u yaraadaan wax xisaab la xisaabin karaa wax la xisaabin kara maa kumanaanki karo kumanaanki kuna maaragtay sano ee adduunyadaanu ay jirtay wax alla wixii dhacaayey waa wax xukunka alle ee qadariga ahaa ku dhacay waay oo horena u qornaa allana hore u ogaa iyo waxa dhici doona waxaaso dhan waxay soo gelayaan qadaha qadariga ah oo xagga qadarti ah wa jamiica alxawaadisi asaabiqati wallaaxiqati waxaa soo gelaya qadahaas xagga qadarka ah dhammaan dhacdooyinkii horey u dhacay iyo kuwa dhici doonaba wa akhasu minhu qadahaas iyo xukunkaas qadariga ah waxaa ka sii khaassan oo mid maaragtay ka sii khusuusiyo badan ah alqadaa'u alqadariyu addiiniy xukum xaggii qadartana ah laakiin sharcigii loo tiirinayo oo la leeyahay waa xukum sharci ah oo allah waxaas jecel waxaasna ma jecel alla waxaasuu amray waxaasna maaragtay waa diiday laleeyahay alladii yakhtasu qadahaas qadariga oo diinta xaggeeda ah wuxuu ku gaar yahay bimaa yuxibuhu allahu wayardaahu wixii alla uu jecel yahay oo raalli uu ka yahay wahada aladii yaqdii calaa lisaani nabiyihi min alqismi athaani waxaan alleh uu carabkii rasuulka sal ll slam ku xukuminaayo waxay ka mid yihiin qaybta labaad waa qada oo qadari ah laakiin sharci ah oo shareecadii ay maarata nafarayso id huwa maxaa yeelay sala allahu aleyh wasalam cabdun rasuul rasuulka alleh sala allahu aleyh wasalama waa addoon rasuul ah qad waffaa maqaama alcubuudiya darajadii addoonnimada yuu dhammaystirtay rasuulka sal slam waa u dhammaystiran wa kammala maraatiba arisaalati rasuulnimada darajooyinka ay lahaydna waa uu dhammaystirtay rasuulku sala allahu alay slam fa kullu aqwaalihi wa afcaalihi wa hadyihi wa akhlaaqihi cubuudiyatun lilah dhammaan wixii uu ku hadlaayay rasuulku sal ll slam iyo wixii uu samaynaayey iyo wixii dhaqan u ahaa iyo akhlaaqdiisii waxaasoo dhammi waxay ahaayeen caabudid waa la caabudaayo cibaadada u saafi yeelaayo ou alle u khuduucsan yahay mutacalliqatun waxayna maaragtay ku tacalluqday bay calaaqa la laheed bimaxbuubaati illaahi tacaalaa wixii alla uu jeclaa walam yakun fii xaqihi sala allahu alay wasalam shay-un mubaaxun maxdun laa thawaaba fiihi walaa ajra wax iska bannaan oo laleeya waa mubaax barax lah oo aan ajir laga helaynin fadlan iskaba dhaaf camaa laysa bima'muurin wixii maarata aan la ysfarin oo anaa rasuulka sal slam wuxuu samayn jiray waxaan la farin la yidhaha maaha sababto mubaaxaadkiisiiba asaga waxay isu bedelaayeen daacaad macnaha saasuu ka rabaa inuu yidhaaha wa haadaa sha'nu lcabdi rasuuli addoonka rasuulka ah xaaladiisu waaba iska sidaas alladii ikhtaara sala alla alay slam waa rasuulkii doortay sala allahu aleyh wasalam haadihi almartabata darajadaas buu doortay allatii hiya acla almaraatib ee darajooyinka ugu sarraysa waa inuu ahaado waa inuu ahaado addoon rasuula ile waxaa la dooransiiyey inuu noqdo boqor rasuula iyo inuu noqdo addoon rasuula markaasuu wuxuu doortay addoon rasuula inuu noqdo xiina ku yira macnaha markii la dooransiiyey bayna an yakuuna rasuulan melika rasuul boqor ah inuu noqdo oo maamul adduunyo weyn la siiyo aw cabdan rasuula iyo inuu noqdo addoon rasuul ah markii la dooransiiyo wuxuu doortay darajahaas iyadu kii sarraysay ah oo ah inuu noqdo addoon rasuul ah bilahi towfiiq